من عند الله أجل هدية أحملها في قلبي ويدي إن القرآن لخير جليس فيه الأنوار الربانية خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد dhegaystayaal weli halkaad nagala jaanqaadaysaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan meel welibo aad joogtaan iyo si kastoo idinku soo gaarayo maqalka idaacadda waxaan hawada idinka leennahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu markanna waxaad ku soo dhowaataan dersiga shanaad ee kitaabka ah annisaa'u fii aayi alqur'aan waxaana halkan ka soo jeedinaya sheekh jaamac maxamed cusmaan sheekh cabdulilaah ee ka faa'iidaysi wacan
خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا بتأملات قرآنية
بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وفرقيني شناد إن شاء الله مدرسة شناد إنه كجه ليني النساء في آي القرآن تمركي قرآن كما أردت لقو حسي مقعودة أما لقو حسي قصوين كودة ده وحين كسو تري قصة دي مريم إنه كسو تري هدين كهذا الله سيدي ما أردت وقاضي أو أورك وقاضي محمد وقاضي جبريل بقى عليه السلام طبعا كو أفوفي في سيد علماء قبان بدن في جيب درعها فنزلت النفخة مركا أفوفك وحقود بي إلى فرجها إسلام مركا مركا أور بي قاضي سيدة دو مركا أوركا وقاضان مركا آه، أي دعوة مارتي قلمة ونكي ودو الله سمايو مركا مركا محاي وقاتي مركا أور قاضي أن أبالا هين محاي وقاتي أرنتاس إني مشكلة وين كو كيني كرتو أما يكو كينيسو مركا يقوم كيدو اللابتو يدو المهاس وضطو nin la-aan inay uur qaado arrin weyn bay la cuslaatay inkastoo dee ay iyadoo ku qanacsanayd ay ahayd wax maarata ilaahay qadiray oo maarata u qoray inay abalaan dhasho uurkeeda ku abuuray haddana dhibta waxay ka imanaysaa dadkii ay ka dhalatay iyo qoomkii ay la noolayd waxaa ka iman doona marka arrin way arrintaas aad bay maarata u dhibtay ay gabadhu uga walwashay lan dadku leanna way ka hadlayaan arrinta way ka hadlayaan arrintan sababteeda ayay ka hadlayaan oo qoftan ilmo la timi iyagu xaqiiqada ma oga amarka ma oga ma og tahay marka waxay iska sawiranayaan qoftan inay ilmo un ay zina ay ku uur qaaday oo ilmaha maaragtay ee, ninna may lahayn xa- dee nin- laguma ogeyn nin qabana laguma ogeyn marka ilmahaas inuu u celyahay iyagu iska bay iska goosteen oo caqliga iskaga qabsadeen oo iska aamineen waxayna ka- arrintaa ka doorbidaysay in la tuhmo oo sharafteeda maarata wax laga sheego waxay ka doorbidaysay inayba dhiman lahayd intan arrintuna ay dhicin lanna gabadha xorta ah ee shariifada ah mawdka ayaa uga sahlan in laga hadlo sharafteeda iyo dhowrsanaanteeda laga hadlo oo lagu sheego ama lagu tuhmo inay ilmo zinaa qaaday ama wacli ay qaaday inay dhibato ayay ka ka jeceshahay gabadha xorta ama shariifada ah ahamu shay cindaha waxaa weeye sharafteeda weeyaan qaalat yaa laytanii mitu qabla haada wakuntu nasiyan mansiya waxayba jecelayd ina ilaahayba abuurin bilkuliya ee wax jiraba ay no- ay noqoto waxaan jirin inay noqon lahayd taas waxay daliil u tahay inay bannaan tahay qofku maaragtay inuu tamaniyo inuu dhinto cinda alfitan markay fitan jirto in nafsu diintiisa uu boqo iyo sharaftiisa haddaynu eegno muddadii ay uurka ku siday ciise calayhi salaam culimmadu wax badan bay ka yidhaahdeen ibnu cabaas iyo ardaygiisa cikrama waxay leeyihiin sideed bilood bay uurka ku siday ibnu cabaas waxaa kaloo laga wariyaa inuu yidhi markiiba way qaaday markiina way dhashay isla markiiba way dhashay qaar kale waxay yidhaahdeen sagaal saacadood bay uurka ku siday wararku iska badan yihiin laakiin daahir sida muuqata waxay qaaday eh, sagaal bilood inuu dumar- inuu dumarku qaado ayay qaaday la haddii arrintaa aysan khilaafsan ay jiri lahayd waa la sheegi lahaa sida qisooyinka mucjisaadkeeda kaleba loo sheegay iyo say maaragtay ilmaha u qaaday iyo looga sheekeeyey ba intay uurka ku sidayna laga sheegi lahaa marka lama hayo daliil daliil lagu kalsoonaan karo oo sheegaya muddadii ay ciise uurka ku siday lama hayo waxaynu ka soo qaadeen maaragtay cib- cibarka ama waxa aynu ka qaadanayno ee, qisada maryam waxaa ka mid a horta iyadu waxaa weeye gabadhii u horreysay ee magaceeda qur-aanka si toosa loogu sheego gabdhaha kale ama dumarka kale aan ka- ee qur-aanku xu- xusay magaceeda miduu toos u sheegay ma jirto maryam maahaane keligeed ayaa qur-aanku magaceeda sheegay oo weliba soo celceliyey waana gabadha keliya ee qisadeeda oo dhammaystiran qur-aanku ka sheekeeyey gabdhaha kale qisadooda waxay soo dhexgashay raggii ma- ama qabay ama maaratay ama dad kale ay soo dhexgashay oo laga hadlayey laakiin maryan iyada si toosa ayaa looga hadlay marar badan iyadii ciise loo- wada jiraa la xusay marmarna keligeed ayaa qur-aanka lagu xusay oo laga sheekeeyey oo sidii ambiyadaba looga sheekeeyey qiso gaara ayaa iyadana qiso gaara loo sameeyey oo qur-aanku ka hadlay iyadoo cibaadadeeda iyo laga sheekeynayo iyo taqwadeeda iyo ilaahay say maaragtay ugu ahayd mukhlisad ugu ahayd muwaxidada u ahayd taas waxay radu ficil oo ka- oo ka- u ahayd oo kale waxaan ognahay nimanka gaalada ah hadday yuhuud yihiinna gabadha sharafteeda meel bay kaga dhaceen oo dawaaba kuwa ku tuhmaya inay maaragtay ilmaha maaragtay wacila ay dhashay kuwa kale ee nasaarada la yidhaahdana dhinaca kale booskii ilaahay dhigay bay kor uga qaadeen oo ilaah ilaah bayba ku sheegeen maryan ilaah bay ka aamineen waatuu ilaahay qur-aanka uu inoogu sheegay waid qaala allahu ya ciisa bna maryama a anta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illah marka dadku ciise iyo hooyadiiba laba ilaah ayay ka aamineen nasaaradu qaarkood qaarna il- waxay ka aamineen inuu wiilka ilaahay uu yahay iyaga madaahibtooda ayaa eh, maaragtay iska badan qaarna waxay ka aamineen inuu yahay thalithu thalaatha oo uu yahay saddex ilaah ay jiraan oo haddana isku hal ah ilaah iyo maryam iyo ibnaha saddex ilaah bay ka aaminsan yihiin kuwaasna marka taa iyadoo laga hadlaya ayaa maryam qur-aanku aad maad qisadeeda u dhigdhigay oo uu booskii ay ku haboonayd ama ilaahay maaragtay ugu talagalay addoommada inay tahay sidiiqad inay tahay oo ilaahay maaragtay daacad u ahayd muwaxidad ahayd sharaf ilaahay taa ku siiyey ayan ilaahna ahayn gabadh sharafteedu dhiman tahay oo maaragtay eh, sida ay ku sheegayaan yuhuudduna aan ahayn marka kitaabka gooni baa looga sheekay iyada wadkur fi lkitaabi maryam baa qur-aanka ku timi sida ambiyadii kaleba ambiyadii loogu sheegay wadkur fi fi lkitaabi ibraahima wadkur fi lkitaabi muusa iyo sida loo yidhi iyo ismaaciil iyo idriis iyo kayruhum baa iyadana si qiso gaara looga hadlay qisada maryana had iyo goor waxay waxay ku xidhan tahay qisada nebiga ay dhashay nebiyullahi ciisa iyo sidii mucjisada ahayd ee ilaahay u abuuray iyo nasabka ciise inuu is- hooyadii maaragtay loogu abtiriyey ilaa aabba ma lehe ciise maryam waxaan arkaynaa in ilaahay marar uu ku magacaabayo al- almasiix bnu maryam marmar ciisa bna maryam marmarna almasiixu ciisa bna maryam lagu magacaabayo hooyadii loogu abtirinayo sababtuna waxay tahay ciise eh, loo- abtirinta hooyadii loogu abtirinaya ayaaba mucjiza ijaaz weeye fil khalqigiisi ba ijaaz ah oo qof iska dhashay isagoo aabba lahayn mayn laba arag ilaa de aadam oo isagu abulbashara oo aabbihii hooyo midna aan lahayn ilaahayna qur-aanka wuxuu inoogu sheegay ina mathala ciisa cinda allahi ka mathali aadam khalaqahu min turaabin uma qaala lahu uma qaala lahu kun fayakuun maryam aabaheed magaceeda markii la- loo xusay suuratu eh, taxriim inta kale wiilkeeda ayaa- ayaa iyada loogu abtiriyaa oo waxaa leeyahay ciise bnu maryam baa la sheegaa iyada aabaheed mar keliya ayaa qur-aanka maaragtay yani yaa loogu loogu loo nisbeeyey qur-aanku halkan halkaa mar keliya ومريم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين آية اللي تبنى سورة التحريم مركز عبهد إنay tahay maaragtay bintu cimraan ayaa lagu sheegay Ah, maryan markaa cibarka aan ka qaadanayno qisadeeda waxaa ka waxa- waxaa ugu horeeya ama ay maaragtay ka- ijtihaadka ay dadaalaysay cibaadaadka ilaahay ku dadaalaysay iyo tusaale fiican iyo qudwo inay ahayd lagu daydo dumarka u ahayd dumarka caabidaadka ilaahay ka cabsanaya inay hormuud u ahayd waxaa kaloo lagu xusuusan qisada maryan xusuusinaysaa cabsida ilaahay ka cabsanaysay iyo dhowrsoonaanteeda iyo sharafta iyo cabsidii u cabsanaysay sharafteeda oo aayadda hadda aynu soo maray markay ogaatay dadku inay wax ka sheegayaan waatay tiri yaa laytanii mitu qabla hada wa kuntu nasiyan mansiya faqad kaanat shadiidatu lcifa aad bay u dhoorsaynayd nafteeda aad bay u ilaalin jirtay iyo sharafteeda gabdhaha muslimaadkana inay kaga daydaan oo maryam qudweye tusaale u noqoto waa lagama maarmaan waxaa kale qisada maryam ka xusuusanaynaa sabraha inay saabirad ahayd oo isa sabriisayn ahayd mawaaqic culusna way soo martay maryam mawaaqic culus iyo maaragtay mashkuulooyin badan baa ka hor yimi oo dee ugu horreysa middaa maaragtay ilmahan ay qaaday ilaahay uu siiyey ee dadkiina wax kale ay ka aamineen arrimahaas waxay ahayd arrimo maaragtay musalzila yani qofka ruxaya ama qalbigiisa maaragtay aad u maaragtay u welwelgelinaya ahayd waxaa kaleynu maryam kaloo qisadeeda laga faa'iidsanaya siday ugu dhabaar adeegtay xaqa inay maaragtay difaacdo xaqa marnaba inayan ka leexan oo ay maaragtay qowmkeedii iyadoo keligeeda ay waajahtay markay ilmaha la timi iyo markii dambaba iyo markii maaragtay mar kastaba keligeed ayay mowqafkaana ku ahayd cidan ilaahay ahayn oo u gargaaraysay oo bani aadamna markaa meeshan oo garab taagnayd ama difaacaysay ama xataa xaqa ay ku sugan tahay sheegaysay iyada unbaa qoomkaas waajahaysay oo keligeed iyo wiilkaa yar ilaahay ka hadliyey ee maaragtay isagana hadlay keligeed bay mowqifka ku ahayd marka qisada maryam waxaa weeye qiso gabadh caabidada oo mujtahidada cabsi badan ilaahay daacad u ah raakica saajida ah aada cibaadada ilaahay maaragtay ay maaragtay u go'day gabadh shaakirada ah shakuura oo cafiifa ah oo xayiya xishood badan bay ahayd ilaahay baa doortay oo wuxuu aayadda qur-aanka inoo sheegtay ilaahay inuu doortay inoo sheegay oo calaa nisaai alcaalamiin ka doortay marka waxay ahayd nicma alammatu addoomadta ugu fiican bay ahayd lirabbihaa kuwa ugu fiican bay ku jirtay kadibna waxay ahayd hooyo midda ugu fiican wiilkeeda u ahayd dacwada aada bay maaragtay culayskii kasoo gaadhay ugu dhabar adeegtay yaqiin iyo sabar iyo ilaahay kaalmadiisa iyadoo maaragtay ku gaadhay arrintaas marka qisada maryam intaa haddaynu kaga gudubno waxaa inoogu xigta qiso kale oo suuratu ali cimraan iyaduna ku timi waa qisatu xaaskii nabiyullaahi zakariya waay waxaa lagu xusay xaaska zakariya waxaa lagu xusay aayadda afartanaad ee suuratu ali cimraan nebiga isagoo hadlaya nabiyullaahi ba ilaahay maarata qowlkiisa inoo soo raray qaala tacaala qaala rabbi anaa yakunu lii qulaamun waqad balaqaniya alkibaru wamra'atii caaqir qaala kadalika allahu yafcalu maa yashaa aayaddaasa maaratay inay xaaskiisa tahay lagu sheegay meelo kalena qur-aanka waa lagu sheegay saddex ilaa saddex meeloodoo kalea lagu sheegay ay ka mid tahay qowlullahi tacaala wainii khiftu lmawaaliya min waraa'ii wa kaanat imra'atii caaqira fahab lii min ladunka waliya suuratu maryam aayadda shanaad weeye wa qowluhu tacaala baa ka mid a meelaha umu sakariya lagu xusay qaala rabbi anaa yakunu lii ghulaamu wa kaanat imra'atii caaqira waqad balaqtu min alkibari citiya iyaduna waa isla suuratu maryam aayadda sideedaad ilahay mar kale qur-aankiisa wuxuu inoogu sheegay in ducadoodii la aqbalay oo sakariya dacwadiisa la aqbalay nabiyullahi sakariya la aqbalay faistajabnaa lahu wawahabnaa lahu yaxyaa وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يصارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين هذا سقاشان هذه سورة الأنبياء قصة مركا لأنه قصة لقصة أورورين كرا قصة مالتي حاسكي زكريا عليه السلام حتى مقعد القرآن كان لقوم الشيقين سنة لقوم الشيقين لكن ذاتك مؤرخين توعيس كقرآن إسرائيليات كسوة قاتان وحيليهن اسمها وحوها إيشاع أو أشياع بنت عمران ويدي مريم أيها ولا لها ayaa culimada qaar qabaan qaarna waxay qabaan maryam hooyadeed iyo iyada ayaa walaala ahaa waa sawjatu nabiyullaahi zakariya weeye gabadhaan ka hadlayno waana hooyada nabiyullaahi yaxya dhashay oo ku dhashay da'weyn iyadoo da'weyn sidoo kale waxaa weeye habaryar bay ciise ay habaryar u tahay ama hooyadii bay habaryar u tahay sida uu sheegayo alimaamu dabari isagu uu qabo waxay ahayd gabadh sharaf badan bay ahayd oo guriga nabawada ku nool waxayna ahayd gabadh aandhalin bay ahayd caaqir bay ahayd waxay soomaalidu madhaliska u yaqaanaan bay ahayd qur-aanka hataa inoo sheegay nebigu aayadda qur-aanka bay ku timi wainii khiftu lmawaaliya min waraa'ii wa kaanat imra'atii caaqira fahab lii min ladunka waliya ay ibnan wuxuu ilaahay ka baryay inuu walad siiyo ka baryey alcaaqirna waxaa laga wadaa waa qofta dumar aan dhalin nabiyullaahi zakariya ilaahay baryey ee ducadiisa la aqbalay way dhashay yaxya dhashay uur bay qaaday yaxya nabiyullah yaxya ay dhashay ilaahay wuxuu kaloo inoo sheegaya markuu leeyahay ilaahay inuu inuu hagaajiyey gabadhii odaygeedii u hagaajiyey oo maaragtay qof wax dhali karta ay noqotay iyadoo da-daa gaadhay haddana ilahay ka dhigay qof wax dhali karto qur-aankana lafdigan ha ku soo arooray wa aslaxnaa lahu zawjah imaamu dabari isagoo fasiriya wuxuu leeyahay ina allaha aslaxa lizakariya zawjahu ilaahay wuxuu u hagaajiyey zakariya xaaskiisii wuxuu ka dhigay maaragtay mid wax dhalaysa wuxuu kala dhalay mid akhlaaq fiican wuxuu ka dhigay mid khuluq fiican oo suurad fiican oo qurux badan marka wuxuu leeyahy islaaxaasu kuma eko keliya dhalmade wa kullu dalika min macaani islaaxihi iyaaha waxay ka mid tahay waxaasoo dhan macnaha wuxuu sheegaya ilaahay gabadha inuu gabadh suuban ka dhiga dhinac kastaba xag maarata akhlaaq iyo xag qurux iyo xag dhalma laba intaba ilahay markaa gaar kuma yeelin islaaxaas dhalmada keliya gaar kuma yeelin wax sunnaa ama wax qur-aano inoo sheegana inay islaaxu keliya dhalmada keliya ahaana ma jirto markaa saasuu imaam dabari imaam mufasiriin saasuu qabaa sifaadka gabadhaasuu lahayd waxaa ka mid a waxaaska zakariye inahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraat iyada iyo odaygeeda iyaba waxay ahaayeen dad u degdega khayrka iyo cibaadada ilaahay u degdega waxay ahaayeen dad saabitiina oo diinta ku sugan marna ayaan maaragtay wax shakiya ka gelin xaq ay ku taagan yihiin inay asligooda khayr ku sugnaayeen culimadu waxay leeyihiin inahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraat lama odhan inahum kaanuu yusaaricuuna ila alkhayraat fiidaas waxaa weye mana gooniyay wadataa oo iyaduna sheegaysa inay dadkan khayrba ku sugnaayeen sidoodaba khayr ku dhex jireen oo ku sugnaayeen sifooyinka kale waxaa ka mid a maarata xaaska sakariya waxaa ka mid ah oo ilaahay ku sheegay wayadcuunanaa ragaban warahaba wa kaanuu lanaa khaashiciin waxaa la sheegay inay qoyskaasu ahaayeen ahlu cibaada oo dalbaya waxaa ilaahay xaggiisa jira rajaynaya ee khayra iyo janno iyo iyo iyo raalli ahaansho ah kana cabsanaya ciqaabtiisa hadday maarata ka gaabiyaan cibaadadiisa oo rahba iyo khoofna ka cabsanaya inay cadaabka ilaahay maarata ay mutaystaan ayay ahaayeen saasoo ilahay ku ammaanay marka cibarka laga qaadanayo gabadhan qisadeeda xaaskii zakariya nabiyullahi zakariya waa sabarka ay sabreen iyadii iyo odaygeeduba ay sabreen markii ilaahay dhal siin waayo oo da' badan ay isqabeen intaasu dhan ay sabrayaan iyagoo ilaahay baryaya inuu duriyad siiyo intaa baryaya haddana arrintaa ay ku sabreen sabarkaas iyo ducadaa badan iyo maaragtay arrintaasna ilaahay arki dambe uu ku ersaaqay nabiyullaahi yaxyaa taas waa sifo ay maaratay gabadhaas ku tilmaaman tahay saburka iyo maaragtay dulqaadka iyo maaragtay la dhaqanka odaygeeda marnaba ayaan hadday maa dhal baan kala weynin aan kala tagnayo sida dadka qaar sameeyaan ayaan dhicin ilaahayna wuxuu ku siiyey oo sabab uga dhigay khayrka ay u degdegayso iyo cibaadadaas iyo baryadaa ilahay ilahay baryada uu ka aqbalay iyadii odaygeedaba waxay tusaale u yihiin dadka maanta isqaba lamaanayaasha isqaba maanta waxaa weeye daday kaga dayaan karaan xagga cibaadada iyo ikhlaaska iyo iskaalmaysiga ay isku kaalmaysanayaan taqwada ilaahay waxaa lagaga dayanayaa saburka ay sabreen sakariya iyo xaaskiisa markii la imtixaamay oo ay dhali waayeen dersigaasuna wuxuu dersi weyn u yahay laba kastoo maanta isqabo oo ilaahay uusan ubad siinin ama ilmo uusan siinin inay ku sabraan oo nebiyadii ilaahay oo akramu khalqa ah ayaa waxaa yaa lagu imtixaamay arrintaa iyada ah inay dhali waayaan lagu imtixaamay lagu imtixaamay taasna ma keenin inay maaragtay ilaahay maaragtay inay maarata ka quustaan oo ka quustaan maaratay ubad ka quustaan bal intaa ilahay bay baryayn ilaa aakhirka ilaahay uu maaragtay uu siiyey ubad khayr qabo weliba qaarkood ambiyaa la siiyey ambiya ay dhaleen ama dhammaantoodba dee nabiyullahi ibraahim sidoo kale xaaladan oo kaleu ahaa isagana markii isagoo da-bu ku dhalay ambiyadii uu dhalay marka labada maanta lamaanaha maanta isqaba waxaa la rabaa haddii ilaahay baa ubad siin waayo inay ku sabraan oo hadday waayaan ubad markay dhintaan usoo duceeya inay camal saalixa oo markhaati u noqda markay qabrigooda tagaan ay ku dadaalaan ayaa laga rabaa arrin kaloo in la maarata la ishaaro mudan baa jirta laba kastoo maarata loo diiday ilaahay maarata uusan siin ilmo waa inay calaaqadoodu ayan ku saamoomin arrintaas waa inay noqdaan dad caabidiina mutacaawiniina oo isku kaashada taqwada ilaahay iyo taacadda ilaahay ilaahay hadduu doono marka wuu siin karaa duriyad wuu siinayaa hadduu doonona wuu imtixaamaya oo ma siinayo marka camalka saalixa inay ku dadaalaan oo ilmahan waxay ka heli lahayn ilmahan waxaa loo dhalayaa inuu maarata aakhiradaada baarri kuu noqdo kuusoo duceeya markaad dhimato adduunkana baarri kuu noqdo marka taa haddayba waayaan inay iyagu camal dheeraada oo saalix oo labalaaba sameeyaan oo maaragtay ilaahay hortiisa maaragtay markhaati uga noqda waxaa inoo arrinta sakariya iyo xaaskiisa waxaa inoo inoo markaa ina tusaysaa inay xasiloonida qoyska loogu talagalay iyo raxmadan iyo naxariistan ilaahay labada isqaba uu dhex dhigay inay maaragtay mar kastaba ay arrin joogta ay tahay labada qof haddii laba ilahay ka cabsanaya ay yihiin ibnu kathiir tafsiirkiisa wuxuu ku leeyahay wamin aayaatihi wamin aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaaja ilaahay waxaa ka mid a aayaadkiisa iyo mucjizaadka waxaa ka mid a inuu idinka abuuray idiin abuuray idinka dad idinka mida oo xaasas idinka oo bashar ah idinkoo kale ah oo jinsigiina ah oo dumar ah haddii xasaska laga dhigi lahaa jinsi kale jin laga dhigi lahaa maalan wax kale laga dhigi lahaa markaas xasiloonida iyo mawadada iyo meshu ma yimaadeen dadkii de ismaba islamaba qabsan karaan islama jaan qaadi karaan laba aan isku jinsi ahayn oo kale laba ummadood ah sidoo kale ilahay wuxuu qur-aanka inoogu sheegay huwa aladii khalaqakum min nafsin waaxida wajacala minha zawjaha liyaskuna ilayha waxaa looga abuuray xaas isaga jinsigiisa iyo naftiisa ka mid ah si ugu xasilo ugu xasilo marka waxaa laga hadlay waa qisadii markii laga hadlayay xawaa iyo aadan laga hadlayey bay arrintaas aayaddu ay ka hadlaysaa waxayna inoo sheegaysaa in laga abuuray oo xadiisu inoo sheegay in laga feerfeerihiisa ka mid a in laga abuuray oo qof la jaan qaadi kara oo dad isku nooc yihiin oo isfahmayaan ayaa ilaahay xaas uga dhigay ee jinsi kale iyo jin iyo wixii lamid a ilaahay xaas ugama dhigin marka taasna waa naxariis ilaahay marat basharka uu maaragtay ku galladaystay weeyaan saddex dumara ayay qisadu kasoo suuratu aal cimraan aynu kusoo aragnay oo saddex mu'minaad ah oo suusuuban imraatu cimraan baan soo aragnay qisadeedii maryam bintu cimraan baynu soo aragnay xaaskii nabiyullahi zakariya baan soo aragnay waa saddex gabdhood uma waxidaad ah mid kasta madarasad weeye keligeedba madarasad tahay wax laga barto tawxiidka laga barto akhlaaqda fiican laga barto edabkii dhaqan wanaagga laga barto laga barto degdega khayraadka loo degdego iyo in loo loo saciyo sidii ilaahay loo raali gelin lahaa suuradu markaa saddexdaa dumar ayay nooga sheekaysay gabadh kastaa markaa markay siirada gabdhaha eegto waxaa la rabaa inay wuxuun ka qaadato kaga dayato xagga saburka xagga u degdega maarata cibaadaadka xagga gurigeeda maarata inuu noqdo guri degan oo ay odageeda ma- u noqoto maaragtay kaalmo u noqoto waa arrin maaragtay lagama maarmaana haadaa wasala allahu calaa nabiyina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin
خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا